Haweenka ayaa ah kuwa ka shaqeeya shaqooyinka noocyadeeda kala duwan sida ganacsiga, cilaansaarka, iibinta shaaha, nadaafadda iyo waxyaabo la halmala. Haween badan oo ku nool magaalada Jowhar ayaa ka shaqeeya nadaafadda guryaha iyo xafiisyada Jowhar si ay ugu maareeyaan noloshooda iyo midda qoyskaba. Sahre Mikaa'il iyo Xamdi Maxamed waxa ay ka mid yihiin haweenka ka shaqeeya nadaafadda, waxa ayna Radio Snai ugu warbixiyeen sida ay noloshooda ugu maareeyaan shaqadan iyo waxyaabaha ku dhaliyay.
Waxaan ka shaqeeyaa aniga xafiis. Xafiiskaasoo ah subaxdii waxaa galaa lamada sac camal galabtii waxaa kasoo baxaa toban sac iyo toban iyo kow sac meelahaasaan kasoo baxaa maasha allah shaqada si kala fududaa waaye maalin ku fududahay maalin ku culus tahay camal lee waaye waan ka shaqaystaa waa iska nadaafadeeyaa nadaafada kadibna cuntaa kariyaa saasaa ku gaaraa toban sac iyo toban iyo kow sac meelahaas aan ku gaaraa waa iska ogtahay habeenka shaqada markaa shaqa qabanaysid waa iska ogtahay wax walba macnaha kuu soo kordhaayo saasaa iska shaqaysanaysaa aan wax cunahay anaka walaa waxaan ka shaqeeyaa lama sano iyo bar meelahaas camal aan ka shaqeeyaa gabar walaashay ayaa shaqadaas macnaha iisoo anoo guriga oo nyaanya iyo wax iska gadanaayo qudaar iska gadanaayo shaqadaas gabar walaashay ah aa ii keentay aa igu fiirsa waaysi saas ahaanaa shaqadaas ku galay lama sano iyo bar aan meelahaas aan ka shaqeynaya shaqadaas waxaan jeclahay taas toogsii weyn inaan kasii shaqeeyaa jeclahay insha allah waxaa dhahay waxaa gabar nadaafad ka shaqeysaa subaxdii waa ka lahaa xafiisyada maxaa la lahay waa nadiifiyaa waxa xaqa markaa nadiifiyin xaafadeyda isku soo aadaan waxaa ku doortay inaan shaqeysto si aan dherkeyga ugu maareeyo way ii fududahay waayo subaxdii inaan soo baxo gurigeyga inaan maxaa la lahay kasoo tago oo afar saac aan ka baxo haddana gurigeyga ku laabto maxaa la lahay saas ilmaheyga ugu naqdo waxaa ku doortay inay shaqo fudud tahay shaqada fududna maxaa lahaay saa ugu baxo guriga ilmaheyga ugu aado oo ayagoo ilmaheyga ugu noqdo maxaa lahaay hoosh guriga ugu baahna ugu qabsado kadibna ilmaheyga aan maareysto sidaas darteed fudeedkaasaa ku doortay inaan shaqadan ka qabto dhanka kale habeenka ayaa ii sheegay in ay mararka qaar dhibaato kala kulmaan shaqadan islamarkaana ku abuurta cabsi badan waxa uu ka dhacay xafiiska inta aan shaqeynaya xafiiska waxaa ka dhacay aqabo badan way iska dhacday waayo agabta kamid ah oo shaqada taalay in la qaatay oo anna walwal iyo walbahaar igu qabatay oo adaa qaadatay lay dhahaayo oo anigina aan qaadinoo kaberi aan ahay marka dambe dabagal marka aan la sameeyeyna oo la ogaaday inaan ani qaadinin markaas shaqada dadka ay joogaan marka way raaligelin iyo waxay iga bixiyeen ugu dambeyntii walaa haddana waa iskiiga jooga haddii raaligelin laiga bixin waaba iska sii jooga shaqadii waayo anna waa iskiga baahna iikana way ii baahnaayeen alxamdulilah hadda caqabado muuqdo aniga hadda oo aan kala kulmo ma jirto laakiin waxyaalaha qaar markii la waayo inaa anagana lasoo xiriiro oo waxaasaasaa dhumi ama waxaasaa la waayey waxaas haysaa ama meel maa dhigta in nala dhaho oo kadib haddii la waayo anaga xataa aanana lasoo lasoo raadiyo waxyaalahaas way dhacaan haweenka ku nool magaalada jowhar ayaa ah beeraley iyo muluq maalato kuwaas oo ka maareeya noloshooda